bismillaahi raxmaan raxiim kusoo dhowaada qodobada warka kuwada ugu dorkaroon madaxweynaha hirshabeelle cali cabdilaahi xuseen guudlaabe oo shir gudoomiye kulan loogu hadlayay horumarka caasimadda jowhar maamulka hirshabeelle oo xabad joojin kala dhexdhigay beelo walaalo ah oo ku dagaalamay tuulooyin hoostaga degmada warsheekh ee gobolka shabeellaha dhexe ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya oo kormeeray wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalk soomaaliya maamulka kumeelgaarka ah ee ss khatuma oo kuwii maanduure lagu qabtay magaalada lascaanood warka dibaddana waxaad ku dhegayst doontaan tirada dad ku dhintay dhulgariir shiinaha ku dhaftay oo sii kordhaysa badaasi wuxuu ku soo kordhaa ayaad warka ku dhegayst doontaan hadduu eebenoo qadaro
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay shirkadda korontada shabeelle
intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu doorkaroon markana waxaad ku soo dhowaataan asagii faahfaahsan madaxweynaha dowladda hirshabeelle mudane cali cabdulaahi xuseen cali guudlaaba ayaa kulan la qaatay wasaaradda arrimaha gudaha maamulka caasimadda iyo golaha deegaanka degmada jowhar kulanka ayaa lagu soo bandhigay sidii uu ugu shaqeeyo caasimadda jowhar mashruuca dowlad gaab oo ay iska kaashadeen dowladda soomaaliya u a d b un habited iyo unisef sidoo kale kulanka ayaa lagu gurfeeyey amniga bilacda dhismayaasha dhiirigelinta dalxiiska iyo maamul wanaagga magaalada jowhar ee caasimadda dowladda hirshabeelle madaxweynaha dowladda hirshabeelle ayaa ammaanay howlwadeenada wasaaradda arrimaha gudaha shaqada baaxadda leh ay wakhtigan gacanta ku hayaan ayuu yidhi madaxweynaha hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen calaguud degmo weliba in konsal la soo doortay yaaltaan waxaan inay raali ka noqdo usii wixii aan dhisteen ku mahadsantihiin wax kale in la dadejiyo ayaa rabnaa oo dadka dowladnimada loo daadejiyo in boos lagu daadejiyaan rabnaa oo ay daagamaan dowladda iyaku doorteen dada iyaku rabitaankooda ku yimiday soo xusheen inuu hogaamiyaan magaqon haddii laitaale ka noqdo degmo kastana konsal inay yeelataan rabnaa insha allah sanadkan soo socdo gudaha hirshabeelle ka baxnaan rabnaa waxaan rabaa si gaarkan uga hadlo dad siyaasiyiin ahaa jiro ee degmooyinka qaar wasaaradda arrimaha gudaha markay howsha ka qaba tagto farageliyo ee dhahaayo waxaan uga shaqaynayaan ayaga maalinkii la magacaabana dhahaayo kitaabaa laga fuishay waxaan xaq waceelka kala qaadana umada hadda mas-uuliyadu waa wareegto ninba maalin buu qabanaya laakiin horumarka dadka yaan rabitaan qofkeedaan muxirnan leehay horumarka deegaanka iyo dadka ha ahaado wax laba taabtaan haddii maanta qofka mas-uuliyad haysa ay tiraa waxaan waa sax maalinka mas-uuliyadda iyo miisana ay tiraa musashiku waa wareega qofka maalin lacilka qabeen wixii socday ee horumarhaya dadka loogu adeegayay ay faragelin ku samayso ama ay carqaladayso nasiib daro way waxaan leeyahay ninka siyaasad rabo qof aada qofta siyaasad darayayso xilli ku haboon iyo si ku haboon waxa u doonataan leh laakiin horumarka dadka iyo deegaanka qofkayba gacanta gagiisa ka toxgagiisataan leh ummadda hirshabelle waxaan u baaha siyaasigu maalinkow asugu dantiisa haystana wuxuu leeyahay waxa socda waa saxan yihiin maalinkow kursiga waayana waxbuu sheegaay rabitaankiina nin siyaasiga oo istaagna ha laga shaqeeyo horumarka deegaanka waxaan rabnaa dadaan siyaasad ku imaanin dikreetaan ku imaanin dadku ay doorteen inay hogaamiyaan rabnaa faa'iidada ay leedahay waa rabitaankii bulshada dadku inay hogaamiyaan faa'iidada kale leedahay horumarka waxay ku tahay ogtii wax badan ayaa horumarka laga shaqayn karaa dad la soo doorto markay hogaaminayaan degmada runtii usiiba qaadsantihiin waxay dhamana sanadkaan degmooyinka dhamana dhamaysaraa maasha allah haddii laydhaale ka noqdo maamulka gobolka shabeellaha dhexe ayaa ku guulaystay in xabad joojin lakala dhex dhigo beelo walaalaha oo ku dagaalamay tuulooyin hoostaga degmada warsheekh ee gobolka shabeellaha dhexe wasiirka dib heshiisiinta dowladda hirshabeelle xildhibaan cabdulaahi cadde iyo gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe mudane maxamuud maxamed nuur oo ay weheliyaan saraakiil ka tirsan laamaha amniga hirshabeelle kuwa federaalka iyo odayaasha dhaqanka labada dhinac ayaa go'aamiyey in muddo afar iyo labaatan saac lagu kala qaado ciidamada labada dhinac nabadana laga shaqeeyo gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe mudane maxamuud maxamed nuur ayaa hoosta ka hariiqay in tallaabo sharci ah laga qaadayo ciddii lagu arko iyadoo hub ku dhex wadata deegaanada ay shaqaaqooyinka ka dhaceen gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe maxamuud maxamed nuur oo arrimahaasi ka hadlayna wuxuu yidhi waxaan ku soo baxnay dhibkii meeshaan ka socda beryahan degmada warshiiq waxaan rabnaa sida aan idinka idinkugu nimadaan labada dhinac oo kale maaragtaan ugu tegaynaa labada cidood oo kale ayagana waa noo diyaarsan annaga waxaan u nimiday inaan amar bixinno amarkaasaan rabaa inaad maaragtaan aad qaadatiin saraakiishii ciidamada qalabka siidana waa joogaan waxaan idinka rabnaa oo keliya dadka difaaca ku jira in difaaca laga bilaabo saacaddan laga saaro nabadda la qaato wixii kale kadib aan u gudbaynaa saacadda aan hadda joogno saacadeera afar labaatan saac ka bacdi amarka aan bixihayna oo ah in hubka waxuu ahay la dhigo laga baxa difaacyada inuu dhaqan galayo fulay inuusan fulin aan xaqiijiynaa saacaddan la joogo saacadda ku xigta oo afar labaatan saac ka bacdi ciddii markaas aan ugu nimaada qoray iidoo wadato xoolaan ku ilaashaya ma ahan waa cabsaaya imaan annagaana mas-uuliyaddaas annagaa qaadayno annagaa joogayno way idinku dhexoyeynaa way idinku dhexirgelaynaa ilaa aan ka xaqiijinno ammaanka oo degmada warsheekh waxaan rabnaa inaan hadhow la dhihin xoolow ku ilaashaya igaarkaygii waa dhintay aan la dhihin hadhow in idaacadaha la soo roogsaday kuwa idaacadaha soo roogsadana waa soo qabaynaa waa xiraynaa asagana haddaan nolol ku qabanna waa xelaynaa hadduu dagaalamo waa la dagaalamayna waa qasab waa ile haddii xabad lagugu soo rido ad maaragtay adigana waxaad haysataad ridaysaa qasab waa hadduu isdhiibo qorigii isga wato uu yidhaha qorigana waa iga kana qaab loola macaamilay leedahay maaragtay waa xelaynaa waa canaanaynaa hadduuna la dagaalamona waa nala dagaalamaynaa been isu sheegi mayno intaad idinka isdili leedeen ununka maaragta gacmaheedina gelayn waxaan rabnaa amarkaas inaad qaadatiin oo aad u sheegtiin ragga difaaca ku jira war waa gey kartiin umaleeya maxamed jimcaalo waxawaay maaragtay rag wargeeya waa dhayin hadda maaragtay waa laydin xilaa hadda aad tirmiyaha ma soo badanina afar odaad meesha keenteene waxaan rabnaa xirig waa jiraaya laakiin waxaa waa maalinka waxaan hadda idin leenna ay fuli waayaan qoragaan la aragna waa la wareegaynaa haddowna la dirira waa la diriraynaa haddownoo soo taagana nabadaan kala helaynaa maaragtay sharcigan waa fajaynaa ciidana shan saacoo beriya saacaddan inaad amarkaas qaadatiin oo aad fulisiinaan rabnaa waa xaqiijaynaa iyan idin dhahna kaliya idinka tegi mayno shan saac beriya tuulo walba waa tegaynaa iyo xaafad walba iyo geed walba waa tegaynaa iyo goob walbao ciidan uu joogo amarkaas inaad fulisiinaan rabnaa ma qaada amarkaas ma fulaysiin ma qaadateen yah adiga kaliga ha dhowaayo intaasaan idinka rabnaa danaa noogu wada jirto idinkay idinkugu jirtaa madaxweynihii dowladda federaalka waxa meeshaan ka socda fiirso waaye kii iskeedkaa fiirso waaye annagaa fiirso weyne idinka laftiinna odayaalaad tihin mas-uuliyada saradda colaad qofu ordaysa ma jirto laakiin waxbaa jira waxaan rabnaa waxaa soo heray fidna wadaha oo dadkay deegaanka dalkay deegaankan uu ka degi la'ya anagaa raasayna si tartiiba u raasayna ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya mudane saale axmed jaamac ayaa maanta kormeer shaqo ku tegay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka halkaas oo kusoo dhoweeyey wasiirka wasaaradda mudane xasan macali maxamuud iyo madaxda kale ee wasaaradda ra-iisul ku-xigeenka ayaa kulan gaar ah la qaatay wasiirka isagoo ka dhageystay warbixinta howlada wasaaradda oo ay ka mid yihiin dhaqangelinta istaraatiijiyada cadaaladda dalka dib u habeynta shuruucda iyo la tashiyada bulshada ee dhammaystirka dastuurka mudane saale axmed jaamac ayaa sidoo kale kormeeray waaxaha kala duwan ee wasaaradda isagoo warbixin ka dhagaystay hormuudka waacaha wuxuuna bogaadiyey dadaalada wasaaradda gaar ahaan dib u habeynta nidaamka cadaaladda ka qaybgelinta dadweynaha ee dib u eegista dastuurkii howlaha muhiimka ah ee wasaaradda ay waddo isagoo ku ammaanay hufnaantii shaqada baaxadda leh ee ay qabtaan maamulka kumeel gaarka ah ee s c khatuma ayaa gubi maanduure lagu qabtay faahfaahinta warkaani waxaa inoo soo diray najiib cabdulaahi ciidamada xasilinta maamulka ss khatumo ayaa maanta burburiyey sagaal boqol sagaashan iyo toddoba dhalo oo maandooriyaha khamriga ah iyo lix iyo toban kiilo oo maandooriyaha xashiishadda ah oo ay gubeen kuwaasi oo lagu soo qaqabtay howlgallo kala duwan oo ciidamada xasilintu ka sameeyeen dhammaadkii sanadkii tegey deegaano hoos yimaada caasimadda laascaanood ee gobolka sool mas-uuliyiin ay ka mid yihiin xeer ilaaliyaha guud ee maamulka s c khatumo guddoomiyaha gobolka sool guddoomiye ku-xigeenka maxkamadda gobolka sool iyo siihayaha taliyaha ciidamada xasilinta ayaa goobjeego ka ahaa fulinta xukunkan ugu horreyntii waxaa goobta ka hadlay taliyihii hore ee ciidamada xasilinta ahna siihayaha xilka taliyaha taliye siciid maandooriyaha kan in badan baanu gacanta ku qabanayna isagoo fara badan halkana waxaanu ku burburin waa markii saddexaad baanu malaynaya waanu ku burburino waa markii saddexaad ha xaggaa meelana iyana lagu burburiyey waxaa weeye khamrigan aad arkaysaan tirada badan iskama imaana dadaal dheer iyo wuxuu ku yimi shacabka uu nala shaqeeyey waxaan aad iyo aad horta ugu mahadcelinaya halka uga faa'iidaysanayaa shacabkayga aad iyo aad ka u qiimaha badan oo nala shaqeeya afar labaatan ka saac nala shaqaynayey xogaha na siinayey warbixinaha na siinayey oo annaguna aanu fulinay dadaalka aanu amnigooda ku sugayno intaa ka bacdi waxaan leeyahay ha laga waantoomo khamriga waa dilaa weye waa geed xun ha laga waantoomo ha layska dhaafo haddii la dhaafi waayana dee ciidankii waa joogaa wuuna shaqaynayaa waana qaban doonaa taliyaha cusubna wuu qaban doonaa waxaa isna ka warbixiyey maandooriyaha xeer ilaaliyaha guud ee maamulka s c khaatumo
maandooriyo isugu jira khamri iyo xashiishan cimrigaa aan joogo ilaa dhowr iyo afartan sanoo dhowdhow bilays baan ahaa xashiishad maanta ii tahay magaca xashiishad la yidhaha maanta idinta waxa kani waa waxa xashiishada lagu cababaale geedkan baalkan waa baalka xashiishad iyo kan wiilka askariga hayo waa waxa lagu cabo maxaan ku dhaha baashan lagu duubo halkaa waxaa yaalla sagaal boqol iyo todo- sagaal boqol iyo sagaashan iyo toddoba dhalo oo khamriga iyo toddoba caagadood toddoba caagadood oo iyaguna eh, eh, khamri ah waxa waxaa laga soo qabtay magaalada Laas- eh, laascaanood waxaana soo qabtay ciidanka boliiska ee gobolka sool gudoomiyaha gobolka sool cismaan xuseen ayaa isna dhankiisa shacabka ku booriyey in ay la shaqeeyaan maamulka waxaan u mahadcelinayaa ciidanka booliiska oo ku howlan dembiyada kala duwan ee bulshada dhexdooda ay ka soo qabtaan oo ugu dambeeya kaa aynu maanta aynu dul taagannahay ee ah khamriga iyo xashiishadda aad bay ugu mahadcelinaya- aad baan ugu mahadcelinayaa shaqada ay u hayaan bulshadooda arrinta labaad waxaan shacabka u sheegayaa inay la shaqeeyaan laamaha amniga waxaa la yidhi xukuumaddu indha quraanjay leedahay indhaha quraanjadu waa shacabka ha la shaqeeyaan laamaha amniga ha isku garab taageen ha soo ha la soo xidhiidhan lambarka kooban ee uu leeyahay ciidanka booliisku ee meel walba ku dhegan aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa halka aad naga dhegaysanaysaana waa radio joor markana warka dibadda sida lagu soo waramayo waxaa sii korortay tirada dadka ku dhintay dhulgariir ka dhacay dalka shiinaha taas oo gaartay ugu yaraan sagaashan iyo shan ruux halka dhaawacna uu marayo boqol iyo soddon ruux dhulgariirka xooggiis waxa uu ka dhacay gobolka tibet sida warbaahinta dowladda shiinaha ay ku warantay dhulgariirka ku dhuftay magaalada shingasta ee taybet ayaa dhacay saacadda marka ay eed sagaalka xilliga maxalliga ah ee dalkaasi waxaana cabirkiisu ahaa toddoba dhibac hal sida lagu soo xigtay xogta sahanka dhulka ee maraykanka taasoo sidoo kale muujinaysa cabsi ah in dhulgariir kale uu dhici karo akhyaartaan dhegeysanaysaa war waxay dalka iyo dibidda cawna soo gaara waa nagantaa cidduu warka iyaga seeganaya waxay dib ugu daalacan karaan barta aynu facebook ku leenahay radio shohor sidaas iyo nabadgelyo